bismillaahi raxmaani raxiim qodobada warka habeenimo ee rediyo jowhar idiin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo booqday deegaanka caddaanlixi ee saaki al-shabaab weerareen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo daawo iyo qalab ku wareejisay dowlad goboleedka hirshabeelle dowladda soomaaliya oo ku guulaysatay inay ka baxda liiska dowladaha lagu leeyahay qaaraanka golaha ammaanka qaramada midoobay shirka sanadlaha ee dib u eegista caafimaadka soomaaliya oo muqdisho ka furmay akhbaaraadka caalamkana dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan qunsuliyadda ruushka uu ku leeyahay magaalada marsel oo la weeraray
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo ee rediyo jowhar idiin hayo kuwooda ugu doorka roon haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa booqday deegaanka caddaanlixey ee gobolka shabeellada dhexe oo saakay ee al-shabaab weerar ay ku qaadeen maxamed abuukar caser ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa booqday deegaanka cadaanlixi ee gobolkan shabeellaha dhexe isagoo dhiirigelin ugu tegey ciidamada kala duwan ee saaka ka difaacay al-shabaab deegaankaas madaxweyne cali guudlaawe oo la hadlay ciidamada ayaa uga mahad celiyey dadaalkooda ah inay naftooda u horeen dalkooda waxaana uu sheegay in ciidamada halkaas ku sugan ee isugu jira xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba ay cashir lama ilaawaan ah u dhigeen cadowga
ayaa mahad iska leh waxaan soo gaarnay deegaan weynaha caddaanlix ayaan soo gaarnay oo saaka nimanka khawaarijta ahay ee naflacaariga ahay ay soo weerareen waxaa ilaahay mahaddiisa in ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo ciidamada difaaca deegaanka oon kala herin hadday yihiin reer caddaanlixey iyo hadday yihiin reer nuur dugle guud ahaan inay halkan isugu yimideen cadowgina ay jab weyn gaarsiiyeen dibna ay u celiyeen runtii guud ahaan in cid kastae gacan ka geysata dadaalkaas waa u mahad celinaynaa annaguna haddaan maqalnay inay deegaanka soo galeenaan sidaas ku soo gaarnay waxaan rabaa cid kastae gacan ka geysata waa u mahad celinaynaa ciidamada geesiyaasha hadday deegaanka tahay hadday ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan tahay runtii waa ku ammaanaa geesinimada iyo siday ula dagaalameen cadowga waxa uu madaxweyne cali guudlaawe sidoo kale sheegay in al-shabaab oo lix iyo toban sano xukumayay deegaanadaasi lagana xoreeyey aysan dib ugu soo laaban doonin dadka deegaankana ay ciddii ay rabaan ay dooran doonaan nimankan iyagoo dalkan lix iyo toban sano xukumayey ee xoog iyo xoolo haysto ayaan ka xoraynay lagamana yaabo inay dib ay ugu soo noqdaan intaanay ka xoog badnaayeen intaan waa ka xoolo badnaayeen ummaddan waxay lix iyo tobankii sane ay ka boobaayeen ay ka dhacaayeen ay hub kala baxeen ayay haysteen dhulkaanna waa ka gacantoodaan ka bixinnay xoogaa loo sheegtay dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayaa awood uga muuqinaya deegaanadan ay dhibaatada ay ku haayeen lagama yaabo iyagoo marka afar sana iyagoo geed hoostiis jiifay inay dib iyugu soo noqdaan deegaankan xukumaan lagama yaabo intaanay ka xoog badnaayeen kana xoolo badnaayeen indhahoro shanta ahana laga gacan maroojiyo deegaankan dib dambe uma soo naqanayaan geedihii hoostooday ku soo oomeen waxay u barteen dadkan inay naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda waxyeelleenay u barteen lagamase yaabo dadkaanu go'aanuu ka qaatay amba gobannimaan lagu noolaha amba waa geeri wax kaloo u dhexeeya dadka deegaankan ma jirto nimaan afkooda aynan aqaanin soohino ayna kala dhexaynin deegaan ouna kala dhexaynin dib damba u xukuma haddii ilahay raalli ka noqdo loo kala heri maayo waana u mahad celinaa runtii dadaalka deegaankan laga muujiyey dib dambana uguma soo naqan doonaan dadkan waxaan leenaha nimanka mudayimkaa ee wanteedka ee nimba waddanka ka yimiday deegaankan dadka jooga go'aan u qaatay gobannimay ku noolahayaan lagamana yaabo in dib dambo nimaan ayagu aynan dooran oon rabitaankooda ku imaanin oon deegaanka ahayn inuu xukuma lagama yaabee ha ku daalina waa la dhammaystiraya nimanka naflacaarigaa rafashada ugu dambeysay ayay ku jiraan nimanka argagixisadaa runtii waa u mahad celinaa dadka deegaanka say isu abaabuleen ballantaynuna waa inta dhiman inaan dhammaystirno deegaano badan oo ka tirsan hirshabeelle ayaa waxaa haatan ka socda howlgalka dabargoynta khawaarijta oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo qalab ku wareejisay dowlad goboleedka hirshabeelle cabdicasiis ibraahim ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa deeq dawo iyo qalab caafimaad oo gargaarka deg dega ah waxa ay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle si loo gaarsiiyo goobaha caafimaad ee ku dhowdhow deegaanada lagula dagaalamayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya doktor guuleed cabdijaliil ayaa deeqda dawada iyo qalabka caafimaad oo ah kuwa gurmadka deg dega looguna talagalay deegaanada iyo xarumaha caafimaad ee ka soconayaan dagaalada ka dhanka al-shabaab in la gaarsiiyo waxa uu ku wareejiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle doktor saadiq maxamed maxamuud waxaa ilaahay maaddiisa marka in maanta uu nala joogo wasiirka caafimaadka wasaaradda eh, caafimaadka eh, Hir- hirshabeelle si aan u wareejinno dawo iyo qalab aan ugu talagalnay inuu gaarsiiyo xarumaha u dhow meelaha operationska ay ka socdaan dawo isugu jiro eh, maxay ahayd eh, waxaan loo yaqaano eh, eh, trauma kit ama eh, maaragtay eh, daawooyinka iyo qalabka loo isticmaalo qalliimada degdega ah marka dhaawacyo ama casualties ay ka dhashaan eh, maxaa la yidhaahdaa howlgallada noocaas ah waxaan kaloo rabnaa inaan kugu wareejinno dawooyinka gurmadka degdega loo isticmaalo oo dhan iyo qalab maaragtay loo isticmaali karo maaragtay eh, qalliimadaas iyo wax noocaasa iyo qalab isbitaal oo labada ah, sida aad noo sheegto xarumaha hadda howlgallada ay ka socdaan ee shabeellada dhexe si la mid ah waxaan maaragtay eh, ka mid ah dawada qalabka aan ku wareejinayno eh, kitkan yarka oo ah first aid kit oo box yar oo ay ku jiraan eh, dhammaan eh, maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha aasaaska ah marka qofka uu maaragtay gaaro dhaawac ama maaragtay ay waxyaalo ka soo gaarto eh, maaragtay eh, eh, dhibaatooyinka marka eh, waxaan ugu talagalnay in furmaha la geeyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya doktor guuleed cabdijaliil daahir ayaa sheegay in sidan oo kale deeq dawo iyo qalab caafimaad ah la gaarsiin doono deegaanada puntland si loogu talakuleeyo ciidamada puntland ee dagaalada kula jira kooxaha daacish Eh, eh, annagoo la kaashayno eh, bartendriska ama hay-adaha bahawadaagta aan nahay waxaa iyadana aan qorsheynayna inaan maaragtay adeeg ca- ma- eh, qalab caafimaad iyo dawo inaan gaarsiino si lamida meelaha ay ka socdaan operationska oo puntland ka mid tahay oo dhowaanna ay gaari doonto Eh, waxaan ku faraxsanahay in ka wasaarad ahaan aan ka qaadanno door muhiim ah oo ah in xarumaha caafimaad ee u dhow meelahaas ay helaan adeeg eh, qalab iyo dawo ay uga jawaabaan haddii adeeg gurmadka degdega loo baahdo ugu dambayn wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabeelle doktor saadiq maxamed maxamuud ayaa u mahadceliyey wasaaradda caafimaadka oo ku wareejisay dawo iyo qalab caafimaad Eh, alxamdulilah maanta maanta meeshan waxaan u joognaa inaan aan ka qaadno daawo iyo qalab isugu jiro caafimaad ee aan geyno xarumaha caafimaadka ee u dhow meelaha howlgalka ay ka socdaan Eh, xaqiiqatan aad ugu faraxsannahay maanta inay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka oo wasiirka iyo agaasimaha guud ugu horeeyaan xaqiiqatan inay ay, ay muujiyaan doorkii wasaaradda caafimaadka ee federaalka ee ahayd in xarumahaas iyo eh, furmahaas dagaalka ee baacsiga cadowga ee ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan nimanka cadowga ee khawaarijta inay la daba taagan yihiin eh, hiil iyo hoo iyo ah iyo daawo iyo qalab intaba liiska dowladaha lagu leeyahay qaaraanka golaha guud ee qaramada midoobay dowladaha aan bixin qaaraanka ayaan wax cod ah ku lahayn fadhiyada golaha guud ee qaramada midoobay guushan ayaa ku timid dadaal ay bixisay dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiiqi oo ku sugan dalka maraykanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in soomaaliya soddon iyo shan sano kadib ku guulaysatay inay ka baxdo liiska dowladaha lagu leeyahay qaaraanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga axmed macalin fiqi ayaa tilmaamay in soomaaliya dadaal dheer kadib ay ku guulaysatay in laga nadiifiyo lacagihii dalka lagu lahaa waxaana uu sheegay in bixinta lacagtan laga dhiibay sanduuqa soomaaliya ay iska kaashadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalk soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi runtii waa markii koowaad soddon iyo shan sano soomaaliya ay ku soo baxdo liistiga dowladaha contributionka la bixiyo lacagaha qaaraanka ah ee xubinnimada qaramada midoobay in soomaaliya sanadkan ay maaragtay nadiif ka tahay lacagtaasna wada shubtay waa markii koowaad oo soddon iyo shan sano arrintaasi ay dhacdo runtii guul weyn bay ahayd soomaaliya liist sanad walba way ku soo bixi jirtay runtii weji gabax weyn ayay ergadeenna iyo dalka soomaaliyaba u ahayd marka sanadkan sidaad aragteen warqadda la faafiyey siddeed iyo tobankii bisha februaayo soo baxday in soomaaliya markii koowaad soddon iyo dhowr sano in laga waayo liistigii dadka deymaha dowladaha deymaha lagu leeyahay taasoo caddaynaysa in soomaaliya ay boosashankeeda xagsatay dhammaan qaaraankii looga lahaa qaramada midooban ay bixisay xubin fuula oo codkeeda iyo maaragtay kelimadeedaba si la siman dowladaha kale ee xubnaha ah ee qaaraanka iska bixin jiray ayay maanta la mid tahay taasna waxay runtii noo sahashay kursiga qaramada midoobo maantay golaha ammaanka oo soomaaliya ay ku fadhido inay si raaxale ugu fadhido si raaxale u codaynayso go-aankeeda u madax bannaan tahay lacagtii qaaraankaana inaan cid kale soomaaliya ka bixinin dowladda soomaaliya ay qasnadeeda ka shurtay oo maaragtay sanadkii hadda lasoo gudbay lacagihiina kulahaay oo dhan aan iska nadiifinay lagu lahaa shirka sanadlaha ee dib weegista caafimaadka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furmay xabiib axmed cali ayaa warkan muqdisho ka soo diray shirka sanadlaha ee qiimeynta iyo dib u eegista caafimaadka dalka oo muddo saddex maalina socon doona ayaa waxaa maanta muqdisho ka furay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dr cali xaaji aadan abuubakar waxaana shirka ka qaybgalaya wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xubno ka socda dowlad goboleedyada agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo mudsharaf kala duwan shirkan oo lagu soo bandhigay soo jeedino iyo doodo ku saabsan arrimaha caafimaadka ayaa inta uu socda lagu gorfeyn doonaa qiimeynta guulaha laga gaaray adeeg bixinta caafimaad ee dalka caqabadaha jira ee u baahan in la xaliyo iyo qorshe dejinta sanadkan kaas oo la jaan qaadaya qorshaha isbeddelka qaranka ee n t b si loo helo caafimaad dhammaystiran oo laga heli karo goob kasta waxaan ugu horeyn kulanka ka hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr guuleed cabdi jaliil iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dr maxamed xasan bulaale waxaan ku faraxsanahay maanta inay dhowowday ballanqaadkii ahaa inaan wada jir isugu nimaano si aan u qiimayno dadaalka aan ku bixinayna adeeg bixinta caafimaadka ee dalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka way ku faraxsan tahay in maanta ay dhammaan stakeholderskii ama maaragtay bahwadaagteennii ay joogaan oo ay ka go-an tahay sidii loo horumarin lahaa hanaanka caafimaadka soomaaliya sidii maaragtay habkii uu kusoo jira muddada dheer ee habqanka ahaa loogu gudbi lahaa hab wada jir ah oo maaragtay ka hufan ka natiijo wanaagsan ka waxqabad badan inaan u gudubno waxaan rajaynayaa shirka maantaita iyo runtii maalmaha soo socdaba in tiimka ka shaqaynaya iyo donoriskaba ay la imaan doonaan wax ummadda soomaaliyeed waxuu ka bedelmaya wixii hore mar walba uu isbeddel yimaado ama isla xisaabtanku uu sii adkaadaba waxa ay dan u tahay ummadda soomaaliyeed waxa ay dan u tahay shaqadeenna waxa ay dan u tahay dadnimadeenna wasiirka caafimaadka hirshabeelle saadaq maxamed maxamuud iyo agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa dhankooda ka hadlay madasha waxaan ka warhayno waddanka guud ahaan caafimaadkiisa haddii ugu ahaan lahayd hooyadii dhalaankii haddii ahaan lahayd magaalada loola jiro qawaariijta u baahan ciidamadaas inay helaan gargaar degdega xaqiiqatan waa howlo u yaalo dhammaan wasaaradaha caafimaadka ee seedyada iyo dowladda federaalka intaba waana si wada jir ah ayayna howlahaas u fuli doonaan dalida insha allah runtii waa shir muhiim ah oo lagu faaqidayo caafimaadka soomaaliya meeshuu taagan yahay iyo sidii wax looga qaban lahaa runtii waddankeena caafimaadkiisa marka la fiiriyo meel adag ayuu marayaa annaga waddankan caafimaadkiisa mas-uuliyaddiisa qaadanay haddaan nahay gobol iyo haddaan nahay wasaaradba waxaan rabnaa dadkana sugaayo ee caafimaadka soomaaliya nugu aamina inaan wax badan u qabanno wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr cali xaaji aadan oo si rasmiya u faray kulanka ayaa tilmaamay in shirkan oo ah kii ugu horeeyey ee noociisa ah looga gol leeyahay in lagu xoojiyo nidaamka caafimaad ee dalka dib u eegista adeega caafimaadka iyo sistemka caafimaadka waxa ay fursad noo siinaysaa inaan qiimayno performansiga caafimaadka iyo maaragtay waxqabadka intuu la egyahay inaan aqoonsanno waxyaabihii guulaha ahoon aan gaarnay iyo sidoo kale inaan address garayno challengeska na soo wajahay ama na soo wajahaya iyo si istraatiiji ah inaan u qorshayno mustaqbalka waxa aan xoogga aan saari doonaa lix area oo muhiim ah oo kala ah adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta caafimaadka shaqaalaha caafimaadka xogta caafimaadka iyo sidoo kale ka qaybgelinta privatka iyo maamulka sablyga qodobadaas oo mid walba ay muhiim u tahay in la helo adeeg caafimaad oo tayo sare leh halkaa warkaas kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyow jowhar markana wararka dibadda saddex walxaha qarxa ah oo gacan ku samays ah ayaa lagu tuuray qunsuliyadda ruushka uu ku leeyahay magaalada marseel ee koonfurta faransiiska isliinta maanta ah balse ma jiraan cid wax ku noqotay sida uu sheegayo sarkaal ka tirsan booliiska laba ka mid ah walxaha qarxa ayaa qarxay halka mid ka mid ahna aysan shaqayn sida uu sheegay sarkaalka wuxuuna weerarkani kusoo beegmayaa sanad guuradii saddexaad ee duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrein booliiska ayaa go-doomiyey qunsuliyadda waxaana weriyayaal ka tirsan a b ay maqleen qaraxa uu sababay roobadka baarista waxyaabaha qarxa ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa cambaaraysay weerarkan ku tilmaantay fal argagixiso ah qaraxyada ka dhacay qunsuliyadda ruushka ee marselo waxay leeyihiin dhammaan astaamaha fal argagixiso ayay tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maria zokorofa oo la hadasha warbaahinta ruushka dhanka kale faransiiska ayaa si dhaqso ah u cambaareeyay dhacdada faransiisku wuxuu cambaaraynayaa weerar kasta oo wax u dhimaya amniga xarumaha diblomaasiyadeed ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska warkii habeennimo aad kala socoteen rediyo jowar dhegaystayaal waa naga intaa ciddii warkiina seegana waxay ciddii warkiina seegana waxay ka daalacan karta bartaan facebooka ku leynahay iyo website-ka w w radio jowhar dotnet sidaas iyo nabadgelyo